bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya uu saaka idin hayo gudoomiyaha gobolka banaadir wasiirka waxbarashada iyo siyaayaha wasiirka warfaafinta oo daafuray tartanka ramadaan ee warbaahinta qaranka maamulka gobolka banaadir oo daafuray mashruuc lagu afurinayo qoysas dhan yara oo ku nool magaalada muqdisho kulan looga hadlayay sidii loo caawin lahaa dadka danyarta ah ee ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose oo magaaladaasi lagu qabtay wararka dibaddana waxaa ka mid a madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo sheegay inuu khafiifinayo walaaca kuuriyada waqooyi ay ka qabto hubkeeda nukliyeerka in la burburiyo
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabada qurux badan isla markaana barwaaqa laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hogaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirnu walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
warkii oo dhan gudoomiyaha gobolka banaadir wasiirka waxbarashada sihayaha wasiirka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya oo si wada jira u furay tartanka bisha barakeysan ee ramadaan ee sanad walba ay qabato warbaahinta qaranka cabdiqaadir yuusuf shaad ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya
wasiirka wasaaradda warfaafinta ahna wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa xalaytu ay ka qayb galeen munaasabad lagu daafurayey barnaamijka tartan cilmiyeedka bisha barakaysan ee ramadaan ee warbaahinta qaranka kaasi oo ay taabagelinayso maamulka gobolka banaadir oo sanad walba ku dhiirigeliya daayirta soomaaliyeed meel kastoo ay ka joogaan gobollada dalka sidii ay u xoojin lahaayeen tacliintooda kusimaha wasiirka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan iidaan yunis ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda warfaafintu ay tartankan ugu talagashay inay isdhexgal ku muujiyaan daa'irta soomaaliyeed ee ku nool gobollada dalka islamarkaasina lagu xoojiyo tacliinta aqoonta ay leeyihiin daa'irta soomaaliyeed si ay u tartamaan dhinaca kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho wadane cabdiraxmaan cumar cusmaan yariis oo isna dhankiisa ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in maamulka gobolka banaadir uu door weyn ku leeyahay tartankan islamarkaasina uu ka qayb qaadanayo sidii loo dhiirigelin lahaa dhallinyarada soomaaliyeed si mustaqbalka ay u noqdaan kuwo wax u qabta waddankooda wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan daahir cusmaan oo dhankiisa ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in dhallinyarada soomaaliyeed laysku keeno tartan ay aqoontooda ku faa'iidayaan kaasi oo loogu talagalay in ay ku xoojiyaan aqoontooda waxaa sidoo kale goobtaasi ka hadlay mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda kuwaasi oo kula dardaarmay dhallinyarada iyagu ka qaybgalaya tartan cilmiyeedka bisha barakaysan ee ramadaan ee ku sugan gobollada dalka inay xoojiyaan doorkooda ku aadan tacliinta
kulan looga hadlayo sidii loo caawin lahaa dadka danyarta ee ku nool magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka u ah dowlad goboleedka jubbaland ayaa lagu qabtay magaaladaasi aadan maxamed salaad ayaa warkaasi kismaayo nooga soo diray kulankan ayaa waxaa diiradda lagu saarayay sida ugu wanaagsan ee loogu gurman karayo dadka danyarta ah ee ku dhibaataysan magaalada kismaayo kuwaas oo ku jira kaamamka dadka barakacayaasha ay degan yihiin kulanka waxaa goobjoog ahaa dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada sida ururka haweenka maamulka degmada kan gobolka iyo sidoo kale gudoomiyayaasha dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan magaalada kismaayo kulanka ayaa waxaa lagu qabtay xarunta wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee dowlad goboleedka jubbaland iyadoona gurmad koowaad uu noqonayo sida ugu wanaagsan ee dadka barakacayaashu ay ku heli lahayeen biyo nadiifa gurmadna loogu fidin lahaa ugu horeyn waxaa goobta hadal kooban ka soo jeediyey qaar ka mida gudoomiyayaasha xaafadahaasi ay degan yihiin dadka barakacayaasha iyo sidoo kale gudoomiyaasha ururada haweenka ee ka howlgala magaalada kismaayo
annaga horta waxaan degannahay galbeedka kismaayo xaafadda calinley meeshaasna meel baxaad a waaye ceel ma lihin wax biyooo noo dhowo tuba oo agaarkeena ku yaalina ma jiro aad baan ugu faraxnay markiina la yidhi wasaaradda biyo idin dhaaminayso dadka tabarta daran amaan isleeya way mudan yihiin in laga bixiyo soonka soddonka cisho soonka ah in biyaha loo dhaamiyo dadkaas oo ah saddex xaafadood oo ka mid ah xaafadda calanley waxaan isleeyahay aad iyo aad bay barnaamijkaas dadkaas ay u baahan yihiin inta kalena haddii la weyn karo insha allah in loo sameeyo Een, waa waxyaalaha loo baahan yahay in dadka masaakiinta biyaha la siiyo Een, qofkii tabar daranna in la taakuleeyo oon maanta biyaha iska bixin karin dad waxaa jira islaana oon soomi karin oo aan awoodba u haynba een, afuradii waxay iskaga bixiyaan maanta haddii wasaaradda biyuhu ay keentay een, inay biyihii ka bixiso aad baan wasaaradda usoo dhaweynaynaa wasiirka macdanta tamarta iyo biyaha ee dowlad goboleedka jubbaland maxamed sheekh abi yuusuf ayaa dhankiisa goobta ka hadlay waxaana uu sheegay in gurmud koowaad uu noqonayo maadaama dadkaasi aysan lahayn ceelal ay biyo ka dhaansadaan in loo samaynayo gurmud biyo dhaamina sida uu sheegay
xaafad ka mida xaafadda calanley ama qeybaha ee dadka barakacayaasha ah oo tabarta daran oo aan saakii laga yaabo inay biyaha amaba gaari karin ama aysan iibsan karin Een, annagana aan ee, noo suurto gashay ilaahay uu noo suurtogeliyey inaan ku beegno een, bishii ramadaan muddo afartan iyo shan casha ayaa xaafadahaasayto sidii hore loo sheegay hilaac iyo filfille iyo wadajir Een, dadkaas ee, biidhaamis loo samayn doonaa hadduu ilaahay idmo qiyaasta een, guryahaas aan hadda sheegnay meelaha aan sheegnay qiyaasta ilaa shan kun oo qoys ayaa la rajeynayaa inay biyahaas gaaraan dhowr jeeroo hore dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay markaasi gargaaro kala duwan oo bani'aadinimo ay u sameeyeen kumanaan shacabka reer jubbalana gaar ahaan kuwooda danta yar iyadoona dhowaan markaasi mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland ay deeq raashina gaarsiiyeen boqolaal qoys oo ay kooxaha nabaddiidka ka soo safriyeen tuulada baarsanguuni ee waqooyiga magaalada kismaayo tanina waxay qayb ka tahay gurmadada kala duwan ee jubbaland ay ugu tala gashay in lagu gurmado bisha barakaysan ee ramadaan dadka danyarta ahi aadan maxamed salaad raadiyo ay telefishinka qaranka magaalada kismaayo
waxaa hoos u dhaca ku yimid biyihii ka dhashay fatahaddii webiga shabeelle uu ka geystay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyadoo dadkii ka barakacay fatahaadaasina ay iminka qorsheynayaan ama ay rajeynayaan in ay dib ugu noqdaan guryahoodii inkastoo xaalado adag oo ka dhashay fatahaddii ay weli halkaasi ka taagan yihiin waryaheena ibraahim maxamed geedi ayaa khadka telefoonka si toosa iminka ugu jira ibraahim waxaad ka wartaa bal hoosudhaca biyaha iyo rajada dadku ay qabaan
waad mahadsan tahay haye sidaa sheegtaba saacadii lasoo dhaafay waxaa hoos u dhacay biyaha webiga shabeelle dhowaan ka geystay fatahaada magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan hadda maadaama biyihii hoos u dhaceen daadadkiina way istaageen muxuu ahaa biyihii magaalada soo galeen waxay bilaabeen inay dib ugu laabtaan webiga shabeelle oo markaasi muddooyinka ugu dambeeya ahaa mid markaasi biyihiisu istaagid yihiin dadkuna ay hadda waxay rajeynayaan sidii markaas dib ugu laaban lahaayeen guryahooda wadada isku xigta ee magaalada gudaheeda ilaa deegaanka ee ceel jaale hadda inta badan biyu ay ka baxeen dadku ay marayaan markii hore halkii markii hore ay biyahaasi ahaayeen kuwo markaas la jiirayay dadku ay si xooga markaas ku jiirayeen laakiin hadda waxaad moodaa in biyihii hoos u dhaceen oo yaraadeen maadaama webigu yaraaday dadkuna ay inta badan waxay dalbanayaan in la caawiyo maadaama ay yihiin kuwa danyar ah oo gargaarkii markaasi si fiican loo soo gaarsiiyo maadaama ay jiraan in gargaaryo kala duwan ay markaasi soo gaareen saacadii soo dhaafay qurbajoog ku dhaqan dalka dibadiisa oo soomaaliyeed ayaa dadkaasi saacadii soo dhaafay gargaar soo gaarsiiyey hay-adaha qaarkood way gaarsiiyeen maamulka iyo weliba iyo hay-adaha intaba oo iskaashanaya dadkaas gargaar ayaa loo sameynayaa weliba waxaa dadku dalbanayaan in loo sameeyo dib udejin maadaama guryihii ay markaasi iyo musquulihii markaasi ay burburiyeen fasaahadii webiga shabeelle maadaama markore ay ahayn kuwa danyar haddana ay u baahiyin in dib udhis guryaas loogu sameeyo maadaama ay soo laabanayaan markaan saakii eega xaaladda xaafadaha qaar waan tegay waxaa ii muuqanaya burbur aada u xoogan oo biyo ay u geysteen oo markaasi geedihii iyo weliba xaafadii inta badan ba isku furmeen oo markaasi iyo musquuliintaba ay burbureen waxaa sidoo kale arkaysaa xoole aada u fara badan oo markaasi ku laabay ee xaafadaha loogu cararay markii biyihi soo galeen oo markaas iyana halkaasi ku dhintay marka hadda xaaladda guud ee magaalada hadalhayntu waxay tahay maadaama ay muxuu ahay biyo yaraadeen sidii markaa dib ugu soo laaban lahaayeen iyadoona gurmadka weli uu socdo oon xaafadaha qaarkoodna weli ay ka dhex shaqeynayaan doomaankii muxuu ahay isku xeeriyey ee bulshada
aada u maadsanyahay waryaheena ibraahim maxamed geedi ayuu kaasi ahaa qodka telefoonkaasi toosa igu jiray isagoo ku sugan magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa daah furay mashruuc lagu afurinayo dadka danyarta ah ee ku nool magaalada muqdisho waryaheena nuur saciid taliil ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya
shan iyo toban kun oo ka mid a dadka danta yar ee aan haysan waxay afar ku samaystaan ayaa hay-adda samafalka shacabka oo kaashanaysa maamulka gobolka banaadir waxay ugu talagashay in habeen kasta ay ku afriso kaas oo loogu talagalay in dhammaan degmooyinka gobolka banaadir laga hirgeliyo inta lagu guda jiro bisha ramadaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan injineeriso ayaa kormeer ku sameeyey qeybaha lagu diyaariyo cuntada bisil ee lagu afurinayo dadka danta yar waxaana cuntadaasi la diyaariyey ay tahay mid isku dheelatiran gudoomiyaha hay-adda samafalka shacabka mudane cabdulaahi muuse axmed ayaa ka warbixiyey qorshaha ay ugu gargaarayaan dadka sooman ee danta yar dadku inay isku tashtaan ee wax qabsan karaan sidaanay ku bilaabanaysaa hal hay-ad oo ajnabi ah oo wax nagu bixisa ma lahan waa xoolo soomaaliyeed waxa layskula tashtay sidaasoo kalena waxaan aaminsannahay inaan cuntadana isi sii karnay guryahana aan dhisan karno horumarkana aan qabsan karno dadku hadday isku tashtaan arrintan bilow ay ahayd maalin walba waxaan u taagnaa jirnay in nagula quudiyo raashin oo hooyadayna baahan ay bac ka sugto bannaanka tii gaajoonna ay cunto ka sugto tii gaajoonna ay xanuunsanna ay ka sugto caafimaad dad bannaanka ah maanta iyo wixii ka horreeyaba waxaa noo socday isku tashiga inaan xoojinno oo aan ka kaaftoonno inaan waxaan cunno dad ka sugno agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda soomaaliya cumar faaruuq sheekh cabdicasiis iyo xogayaha joogtada ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda soomaaliya mudane maxamed macalin ayaa ugu mahadceliyey dadkii isku hoolay inay gargaaraan dadka danta yar runtii waxa waaye in qof la afuriyo waxa waaye waa fadli aad u weyn ayaa maaragta ku soo arooray xadiis rasuul sal ly slam aa wada xasuusanaysaan wuxuu ahaa man fatara saa'iman qofkii qof sooman afuriyo wuxuu leeyahay ajirka qofka muxuu ahaaye sooman oo kale ayuu leeyahay
in dadka ay isku intifaacaan hadhowtina aan gaarno isku filnaan hadduu ilaah yidhahdo waa tusaale aad u fiican waa idinkaga habalyanaya ilaahay ajiraadin ku siiyo wixii annaga aan kala qaban karnana wasaarad ahaanna waa idinkala qabanaynaa hadduu ilaah yidhaahdo
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan injineeriiso waxaa ugu baaqay bulshada soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan fadliga bisha barakeysan ee ramadaan islamarkaana la isku naxariisto
horeyna waxaan ugu baaqnay barnaamij la yidhaha taakulo oo ah in ramadaankan uu noqdo mid ka duwan kuwii hore oo shacabka soomaaliyeed ay noqdaan kuwo isku tashta isgargaara runtii hay-adda samafalka shacabkana inay ballanteedii hore ka dhabayso maantana ayna tusto siday ugu diyaargarowday qaybinta raashinka dhammaan degmooyinka gobolka banaadir siiba dadka tawaalaysan annaga maamul gobolka banaadir haddaannahay waa naga go-an tahay in shacabka tawaalaysan la gargaaro gaar ahaan kuwa xeryaha qaxootiga ku jira sidoo kale waxaan ballan qaadaynaa in hay-adda samafalka shacabka in la garab istaago waxaan kaloo shacabka ugu baaqaynaa arrintan waa arrin u baahan shacabka inuu isku tashto qof sooman oo la afuriyana ajirka ajirka ugu fiicana laga helayaa marka waxaan rabnaa ganacsatada iyo shacabka soomaaliyeedba inay hay-adda samafalka u diyaar garowday inay dadkaas quudiso in lagu saacido wax alaale wixii lagu saacidi karo nuur saciid taaliil
dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa furay barnaamijka hufnaanta maaliyadeed iyo qaadista canshuurta duqa magaalada muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yiriisow oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxau yidhi waxaan daahfuraynaa mashruucan ururinta canshuuraha ee guryaha gobolka banaadir siduu gudoomiye ku-xigeenka u sheegay arrintan waxaa horey u wadi jiray shirkad si gaara loo leeyahay laakiin maamulka gobolka markaan nimid annaga waxyaalaha mudnaanta siinay waxaa ka mid ahaa in la hagaajiyo maamulka iyo maaliyadda ee dowladda hoose xamar iyadoo laga duulayna waxay keentay in dowladda hoose xamar iyadu maamusho islamarkaana ay qaado canshuuraha ku waajibay muwaadiniinta soomaaliyeed si loogu adeego ahamiyadda canshuuraha mid lasoo koobi kara ma aha soomaaliya barisamaadkii dowladdeenu waxay xoog ku lahayd afrikana uga caansaneed ugana horumarsaneed waxay ahayd muwaadiniinta soomaaliyeed oo bixinayay waajibaadkii ay dowladda ku lahayd ama dowladda hoose ama dowladda dhexe canshuur la-aanna waa adag tahay in adeegyada bulshada la fuliyo marka tan anagoo ka duulayno ayaan muddo waxaan wadnay sidii loo hagaajin lahaa maamulkaasi maaliyadda nidaamkan u noqon lahaa mid daafuran mid kalsooni gelin kara shacabka shacabkuna ay ogaan karaan khidmad kasta ay bixiyaan in dowladda hoose xamar ay ugu adeegayso maalmihii lasoo dhaafay waa la socotaan daadejinta maamulka eh, degmooyinka aan gaarsiinay ha noqoto eh, saameyntii roobabka iyo sidaan ugu gurmanay Eh, ha noqoto nadaafaddii eh, ha noqoto sidii degmooyinka aan ugu diyaarin lahayn
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayey maamulka gobolka banaadir oo bilaabay qaadista canshuuraha guryaha ku yaala xaafadaha degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho hay-adda badbaadinta cadu- caruurta ee save the children ayaa deeq gaarsiisay eh, qaar ka mid a dadkii ka barakacay fatahaadii webiga shabeelle uu ka geystay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cabdishakuur cusmaan cali ayaa warkaasi beledweyne inooga soo diray xilli ay sii kordhayaan gurmadka loo sameynayo dadka ay saameeyaan fatahaadihii ballaarnaa ee dhowaan ka dhacay magaalada beledweyne iyo nawaaxigeeda ayaa hay-adda saafa jildaren oo ka mid ah hay-adaha ka howlgala magaalada beledweyn waxa ay deeq gaarsiisay qoysas ka barakacay fatahaadaha iyadoon dhinaca kalena muddooyinkii lasoo dhaafay tan iyo markii fatahaadaha ay bilowdeen magaalada beledweyn gaar ahaan deegaanka aaljaalle ay ka waday ololo biidhaamuna oo markaasi lagu gurminayo dadka ay fatahaaduhu sameeyeen cabdulaahi cabdi magan oo ah madaxa hay-adda seef ee gobolka hiiraan ayaa arrimahaasi ka
meeshaan joogno waa xangaafka iyo shiir kanaco bartankoog waxa meesha jooga waa hay-adda sef oo ka bixinayso tanafa hay-adda seefta jildaland waxay xiriir wanaagsan hore oo lahay la shaqeynaysa dadweynaha soo baxay oo ka yimid magaalada beledweyne iyo dadka ka yimid tuulooyinka yararka ah shindhiila meedow ilaa qooqale ninkaas dhowr meel ay dadka ku soo qaxayna degan yihiin bartaan bar kamida waa bararkii ugu soo qaxay hay-adda maalintii koowaad sahan ay ku samaysay baahida koowaad ee meesha ka jirta waxay ahayd biyo la-aan waxaa laga bilaabay biyo biyaha loo dhaamiyaa waxa ka bilaabay iskuule inkirso iskuulehina hadda way soo wangaleen waxa kaloo kuliyihii laga qabtaa hadda nafada waxyaabaha maacuunta loo yaqaano dadka mustada iyo gurmaha lagu seexdo iyo bacda iyo alaabta guriga maacuunta ah ee saliidda samariifka iyo alaabta nadaafadda ee badan ay haweenka qaataan alaabooyinkaas hadda maanta la siinayaa biyaha hore loo sii socdaan biyaha waxay qaateen muddo afar iyo shan iyo toban maalmood bay soo dhammaatay hadda waxaa loo bilaabay wareegii labaad oo labaatan maalmood ah maalintii saddexaad maanta maraysaa waxaa la doonaya insha allahu tacaala ilaa labaatankaas maalmood in loo dhammeeyo dadkan waa dad dhibaataysan waxay ka soo baxeen magaalada waxay ka soo baxeen tuulooyinka waxay u baahan yihiin caawinaan dowri ah dadka deeqda la gaarsiiyey ayaa inta badan waxay ku noolaayeen deegaanada hoos yimaada magaalada beledweyn gaar ahaan deegaanka la yidhahda shir kaneeco iyo deegaano kale oo hoos yimaada magaalada iyadoona dadkii loo qeybiyey deeqdaasi ay warbaahin
wayna siisaa waxa baahida daboolo badana seefay u badan tahay intoo soo gasho meeshaan hayada ah waxaa ka cusubnata biyay nala soo gaarto inagu yaraadeen in loo badiyo ay aad noo caawiso ayaan seefka cusliga biyo badan bayna siiyeen biyaha waa nagu yiri laakiin waa waana siiyeen waa noo qabteen seef waa mahadsan tahay awalna baahidan aad bay u dabooleen oo aad bay meesha ugu qabteen haddana waxaan jecelnaa biyaha ay noo shubaan inay noo kordhiyaan biyaha waa nagu yiri caamishadooda biyaha badan musiibada ilaahay xaggiisa way noqon kartaa maslaxana way noqon kartaa markii biyaha fasaxaada lagu soo baxeen ummadduna ay ka soo barakacday deegaankoodii una soo baxeen bannaanka ceel jaalle iyo buuraha korkooda waxaan halkan ka caddaynayaa hay-adda seef inay noogu deeqeen biyo ummaddu ay ku noolaateen laakiin ku yaraaday biyahaas ummaddii kala gaari waaye maadaama ay tahay biyuhu ay yihiin nadaafadda iyo nolosha ummadda islaamka ama noolaha ay biyaha ku nool yihiin biyahaas waxaan caddaynaynaa in laguna noolaaday haddana ay nagu yar yihiin waxaanu rabnaa anuun doonaynaa haddii aanu ka codsanaynaa ayagoo ku mahadsan dadkii biyaha inoogu deeqay cabdishakuur ismaan cali sn t v
qaar ka mid ah shacabka ku nool degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa maamulka degmada hodan iyo taliska ciidanka booliiska ee degmadaasi ku wareejiyey baabuur ay ugu talagaleen in ay ku dhiirigeliyaan ciidamada ammaanka iyo sidoo kale maamulka degmada mar kale nuur saciid haliil
gaadiidka nooca kaarigta ayaa maanta dadka deegaanka ee degmada hodan waxay ku wareejiyeen guddoomiyaha degmada hodan si loo xoojiyo howlaha amniga ee degmada goobta gaadiidkani lagu wareejinayey waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaano ka tirsan golaha shacabka soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir maamulka degmada iyo saraakiil kale cabdi xasan geele oo ka mid ah dadka deegaanka ee gaadiidka ugu deeqay rugta booliiska shariif ee degmada hodan ayaa tilmaamay inay diyaar u yihiin la shaqaynta maamulka degmada iyo hay-adaha ammaanka gaadiidka waad arkaysaan hadda maanta la gaday oo hortaagan wax walba degmadan iyo dadkaani waxay u diyaar yihiin wax alla wixii dalkan iyo dadkan lagu horumarinayo waayo cid asxaan ugu samayn mayna waa naftayadii naftayaanu u qabanaynaa taliyaha saldhigga booliiska ee degmada hodan kolonel cabdifataax bashiir cali ayaa ka mahad celiyey gaadiidkani oo looga qayb qaadanayo howlaha amniga degmada runtii dow waxa la bixiyo waxa u qayr badan wax dowladnimada lagu bixiyo oo danta guud lagu bixiyo galabtana hadiyad kale oo qiimo badan bay soo garteen oo ah gaarigaas quruxda badan oo halka ku baakimin inay bixiyaan kuna wareejiyaan dowladda soomaaliya gaar ahaan rugtan oo ay ugu talagaleen ammaankooda inay ugu adeego gudoomiyaha degmada hodan maxamed axmed cantoobe waxa uu tilmaamay in ay aada u wanaagsan tahay wada shaqaynta maamulka degmada iyo shacabka markii ay wada shaqeeyaan maamul iyo dadka meeshaas degan waxaa ka soo baxa muxuu ahaa dowladnimo iyo dowlad wanaag xaafadan waa laga yaabaa crimes ama dembiye yaryar inay ka dhacaan laakiin waa xaafad aada u nabdoon hadday xildhibaan noqon lahayd haddii mas-uul dowlada noqon lahayd meelaha nuucaan oo kalea oo degmooyinka kale ku yaala ama degmada dhexdeeda way adagtaha mararka qaar inay ku dhiiradaan dadka mas-uuliyiinta laakiin waxaan rabaa inaan ku ammaano una hambaliyeeyo shacabka ama akhyaarta degan xaafadan taliyaha saldhigga degmada hodan iyo taliyaha rugtan oo aan rajeynayna hadduu ilaah yidhaahdo inay noqoto saldhiggii labaad ee degmada hodan gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamul gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax ayaa kula dardaarmay bulshada in ay labalaabaan gaabistaagga dowladnimada si loo gaaro halka la higsanayo annaga gobolkana diyaar waxaa u nahay wixii intaan ka dambeeya inaan idinla dhammaystirno indheenaan ku aragno mogta marka waa waa taasna wakhtigaan gelin doonaa hadduu alla idmo waxaa idinka rabnaa inaad waaxaha iyo laanta iyo faralka iyo iyo darisayntaba inaad kala shaqaysaan maamulka oo degmadan dadka degan waa kala taqaanaan dadka dhibaatada ku ah amniga inaad iska qabataan sida haddeerba uga qayb noqotaan haddaba qaybka uga tihiin inaad sii xoojisaan haddii amni la helo meeshaan deegaankeeduna waa qurux badnaanayaa ganacsigeeduna waa kordhayaa wax badanoo hadda aad raadinaysaanna waa helaysaan xildhibaan cabdicasiis cilmi cali xalane oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka waxa uu sheegay in bulshada reer hodan ay mudan yihiin gudayasho
dadku hadday sidaanoo kale wada ahaan lahaayeen wax badana la gaari karaa aan isleeyahay lana gaari karaa lana gaari doonaa insha allahu tacaala waa idiin hambaliyeynayaa sidaas usoo xelqaanteen boqol kiiba boqol dad maamul iyo shacab leedihiin intaba waxaan leeyahay dowladnimadu waa gacmo ama silsilad la isku xiray wey nuur saciid taaliil
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa isku dayaya in sidiisii uu ku soo celiyo shirka uu la yeelanayo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un isagoo u ballan qaaday hogaamiyaha kuuriyada waqooyi inuu helayo ammaan haddii uu isaga horo hubka nukliya-ka labada kun iyo saddexdii hogaamiyihii libiya mucamar al khadaafi ayaa waxa uu ogolaaday inuu iska joojiyo barnaamijka nukliyeerka ee uu weli hase yeeshee sannado kadib ayaa waxaa dilay fallaago ay reer galbeedku baaritaariyeen baser trump ayaa iska fogeeyey hadallada ka soo yeeray la taliyihiisa dhanka ammaanka john bolton kaasoo ka caraysiiyey waqooyiga kuuriya kadib markii uu tusaale ahaan u soo qaatay qaabkii hubka nukliyeerka looga dhigay waddanka libiya bunyonyan ayaa waxa ay ka digtay in kulanka aanan horay nuuciisa oo kale loo arag ay suurtagal tahay inuusan qabsoomin hase yeeshee trump ayaa sheegay in diyaargarowgu uu iminka soconayo warkii aad kala socoteen dhegeystayaal redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saakii waa naga taas intaanu warkaa warkiisa kale dib uu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo